bismillah marka hore waxa weeye markaan waddankan imid waxaan fiiriyey opportunitiyada ama fursadaha inoo furan ee aan kula xiriiri karno jaamacadaha waddanka ku yaal waxaa noo sahlanaatay inaan xiriir fiican la sameyno jaamacadda sencad state university taasina waxay sababtay inaan la fadhiisanno maamulka sare ee jaamacadda maamulka sare waxay noo soo dhoweeyeen si fiican waxaan ka wada hadalnay caqabadahana haysto xagga waxbarashada ee waddankii soomaaliya kadibna waxaan istusnay dhowr shay inaan wax ka wada qaban karno arrimihii aan ka wada hadalnay aan isla afgaranay inaan wax ka wada qabanno waxaa ka mid ahaa in la helo brograam loogu talagalay jaamacadda somalia international university s i u brograamkaas oo ah ardadii jaamacadda sencloud state university ka baxda inay helaan option ama brograam diyaar u ah in ay aadaan soomaaliya ayna ka qayb qaataan waxbarashada ama ay noqdaan macallimiin ama ay noqdaan kabaan waxbarashada waddanka ka jirta ee soomaaliya brograamka labaad ee aan ka wada hadalna waxaa ka mid ahaa sida loo heli lahaa tababaro la siiyo macallimiinta jaamacadda s i u brograamyada ka baxo online ama ay bixiso distance learning la yidhaahdo ee jaamacadda senclad state university in uu qofka soomaaliya jooga awood u helo uu ku qaato si uu u helo waxbarashada tayada leh ee caalamka horumare ay bixiyaan isagoo gurigiisi joogo aanan u baahnayn inuu waddankii ka soo tago waa gartay barnaamijyada noocaasa dabcan waa kuwa aan dareemayo inay faa'iido u yeelan karaan ardada ku dhaqan gudaha waddanka soomaaliya goormay suuragal noqonaysaa in uu hirgalow barnaamijka aad bilowdaan insha allah waxaan rabaa hadduu ilah yidhahdo sida ugu dhaqsaha badan iyaga annagay naga war sugayaan hadda markaan waddanka ku laabto in aan diyaarino facilities ama meelihii meelihii booskii wax lagu qaban lahaa tababarada lagu qaban lahaa kadibna aan kasii ambaqaadno xiriirka tooska ah aana u diyaarino aan u fududeyno inay iyagana noo soo gudbiyaan wixii macluumaad ay u baahnaayeen anagana aan diyaar ka dhigno wixii xaggeena looga baahnaa kadibna insha allah aan saa ku hirgelino hadduu allaynmo dabcan sencloud waxay ku taallaa gobolka minnesota meel dadka deegaankaasu degan la sheego inaanay soo galootiga jeclayn oo dadka soomaalidu halkaa ku dhaqan marar badan caqabad ayaa ay kala kulmaan dadka deegaanka kula dhaqan sidee suuragal ku noqotay marka jaamacad meesha ku taala oo dadka deegaankuna ay marar fara badan ka cabtaan soomaalida meeshaa degan inaad xiriir wada samaysaan dhibka ugu weyn oo jira adduunka wuxuu yahay qofka hadduusan waxba aqoon mar walba uu ka baqayaa reer sencloud baqdin waxaa gashay dadkan cusub ee u imaanaya madowga ah iyagoon horey u arag dad madow taasina waxay kaliftay in ay dadku kacaan laakiin sida aan kala kulannay jaamacadda sencloud state university waxay ahayd arrin cajiib ah oo si fiican noo soo dhoweeyeen waxayna nagu booriyeen in waxqabadkeenna aan siyaadino iyagana diyaar u noqdaan in ayna caawiyaan wixii tabartooda ah kadibna iyagana ay naga faa'iidaystaan dhaqanka soomaaliyeed iyo soomaalida siday u dhaqanto iyo culturekeeda iyo diinteeda iyo iyo macluumaadka kale ee zaa'idka ah ee soomaalida u baahan tahay inay iyagana naga faa'iidaan dadku degan sencloudna ay u helaan kalsooni toos ah aysan only u arag dad u yimid keliya laakiin in jaamacaddoodii weyneed ay xiriir toosa la leedahay waddanka soomaaliya dadkan ku nool shacbiga ku nool magaalada sencloud ay yihiin meeshay ka soo askumeen ay ka yimaadeen waa tahay marka aanu ka waranno jaamacadda somalia international university oo aad adigu madaxda ka tahay soomaaliya jaamacaduhu hadda waa ku badan yihiin marar fara badanna dhaliilaa la sheegaa oo waxaa la yidhaahdaa magacunbaa jaamacad laga wadaa hadda bal jaamacaddiinan iyo siday u shaqayso waxqabadkeeda adiga warranto
jaamacaddeenu waxay leedahay fakaltiyo badan oo ay ka mid tahay fakaltiga caafimaadka tan beeraha tan muxuu ahaa ganacsiga iyo dhaqaalaha tan sharciga iyo shuruucda qawaaniinta ah muxuu ahaa tan engineerinka iyo computer scienska intaba waxa weeye waxaan isku daynaa in tayada waxbarashada ardadayada inay ka duwanaato tayooyinka kale waddanka wuxuu soo maray shan iyo labaatan sano oo dagaal ah ma la heli karo jaamacad leh tayo diyaar ah wax walba diyaar u yihiin lama heli karo maalmo gudahood laguma heli karo waddankuu soo kabanayaa isbeddelkiina wuu jiraa maanta waxaan ka shaqaynayo oon jaamacadaha albaabada ugu garaacayo oo aan doonayo isbeddel inuu ka dhaco waxay tahay in tayada jaamacadda aan kor u qaadno raggi iga horeeyey way ku guulaysteen waxay xiriir fiican la sameeyeen jaamacadaha ku yaalla east africa oo ay ka mid tahay nairobi university macrary university embrara guulu iyo kuwo kale ee ku yaalla sudan sidaa daraaddeed waxaan hadda usoo gudubnay aan hadda aniga tallaabada aan qaadayo ay ka mid tahay in asia iyo maraykanka aan raadiyo jaamacado taya leh oo aan khibrad iyo experience iyo macluumaad iyo waxtar aan ka faa'iidaysano si ardayda iyada aan soo saari doono sanadaha soo socdo ay noqdaan arday tayo leh diyaarna u ah waddanka inay wax ka bedelaan wax soo saar leh waa gartay meeqa xarumood ayaa idinka furan magaalada muqdisho ilaa iyo hadda waxaa noo furan saddex xarumood laakiin waxaan jecelnahay insha allah meelo badan inaan gaarno hadduu ilaah yidhaahdo saddex baan hadda aan ku koobannahay muqdisho ku taal tirada ardada dhigataa waa mise ardada waxaa lagu qiyaasaa jaamacadda iyada dhigato ilaa iyo saddex kun oo arday
ilaahay hadda cid qalin jabisay oo ka baxday qeybaha kala duwan ee waxbarashada ee jaamacaddu ka goobta way jiraan dhowr boqol baa hadda qalin jibisay qalin jibid group kale oo soo socdana way jiraan sanadkan gudihiisa insha allah aan qaban doono graduationada graduationada ugu weyn oo ka dhici doona magaalada muqdisho hadduu alla idmo ardada ka qalin jabisay dhalinyarada u badan dalku aan ognahay colaadaha ka jira meelo laga shaqeeyo badan ama sahlana si ay kaga faa'iidaystaan aqoonta ay soo barteen maxaad dhankiinu ka tartaan si ay shaqo u helaan dhalinyaradu markay dhameeyaan waxbarashada
dhibka ugu jiro waxa weye waddanka kambaniyo badan ma jiraan nin walbaba ganacsigiisa waa iska local waxyaabaha aan rabna hadda inaan ku dhaqaajina ka mid ah in shaqo abuur la helo waxyaabaha aan hadda weydiisanayna jaamacadaha horumaray iyo hay-adaha kala duwan ee caalamka waxay tahay in ardada ka soo baxda jaamacadda iyada inay noqdaan arday diyaar u ah inay feker la yimaadaan ganacsi iyaga ay leeyihiin iyo mid dadka ay uga faa'iideynayaan oo ah xirfad gaar ah